wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay soo bandhigtay siyaasadeeda maraykanka uu kula dhaqmayo soomaaliya khudbad ay ka jeedisay macadka nabadda ee maraykanka ayaa ku-xigeenka xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka windi sherman waxa ay sheegtay in madaxweyne obama uu dhowaan soo magacaabi doono safiir joogto ah oo maraykanku geeyo soomaaliya wariyaheena maxamuud ibraahim cali ayaa ka qayb galay kulankaasi warbixintana nooga diyaariyey
ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan dhinaca siyaasadda wendi sherman ayaa khudbad dheer ay ka jeedisay macadka nabadda ee maraykanka ay ku soo bandhigtay siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ee ku aadan soomaaliya inkastoo ay dowladda maraykanka aqoonsi buuxda siisay dowladda soomaaliya bishii januari labada kun saddex iyo tobanka haddana xiriirka diblomaasi ee labada dal ma ahayn mid buuxa laakiin wendi sherman ayaa sheegtay in taasi ay haatan isbedeli doonto
dowladda maraykanka safiir rasmi ah uma joogin muqdisho tan iyo intii aynu joojinay xiriirkii diblomaasi bishii janawari shanteedii sanadkii kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii waxaana maanta aan idiin sheegayaa intaasi ay isbedeli doonto
wendi sherman ayaa ka dhawaajisay in madaxweyne obama uu mar dhow soo magacaabi doono safiir joogto ah oo dowladda maraykanka ay u dirto soomaaliya
iyadoo aynu dib u raacayno xiriirka labada dal oo sii wanaagsanaanaya iyo iyadoo aan aaminsannahay in maalmaha wanaagsan ay naga horreeyaan madaxweynaha waxa uu goodhu magacaabi doonaa safiirka rasmiga ah oo dowladda maraykanka u joogi doona soomaaliya waxaan rajaynayaa inaan gaari doonno maalinta labada dal ay diblomaasiyiintooda isweydaarsan doonaan ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa waxa ay kaloo qeexday siyaabaha kala duwan ee maraykanka uu ka caawinayo soomaaliya inay ku salaysan tahay gargaar bani'aadinimo kubcinta maamul wanaagga tacliinta iyo horumarka bulshada dhinaca tacliinta ayaa wendi sherman ay ku tilmaantay inay tahay mid muhiim ah oo qayb weyn ka qaadan karta nabadayn buuxda in laga dareemo gudaha soomaaliya
caawinaaddeenna waxay tageyn doontaa tacliinta boqol iyo lixdan kun oo daa'ir soomaaliyeeda waana arrin muhiima waayo sida waddamada kale afrika soomaaliya waa waddan dadkiisu ay da'yar yihiin iyadoo ay ku celisay baaqa hay-adaha gargaarka ay soo jeediyeen ee ah soomaaliya inay macluul ku soo food leedahay ayaa wendi sherman waxay sheegtay in haatan ay tahay wakhtiga saxda ah ee la garab istaagi lahaa dadka soomaaliyeed si ay u helaan qaran ay iyaga leeyihiin waxay intaasi ku dartay in soomaaliya ay tahay waddan nasiib daran marka dhinaca kale loo fiiriyana ay tahay waddan nasiib badan
soomaaliya dhinacna waa ka ducaysan tahay dhinaca kalena waa ka habaaran tahay intabana waxaa ugu wacan dhulka ay ku taallo oo marna ah meel qallalan oo aan beero iyo daaq ku fiicnayn badana dhinaca kalena waa dhul istaraatiiji ah oo dekado badan leh oo soo jiitay indhaha gumaystayaashii xornimada kadibna qabyaalad ayaa soo dhex gashay markii dambena dagaalkii qaboobaa ee bariga iyo galbeedka ayaa shaxdiisa lagu ciyaaray soomaaliya caqabadaha hortaagan dowladda soomaaliya ayaa wendi sherman waxay ku sheegtay inay tahay dalka oo kala gogo'ayo iyadoo ay ku sheegtay dadka soomaalida inay yihiin dad jinsi ahaan isaga dhow qowmiyadaha kale afrikaanka ah laakiin waxay ku tilmaantay in soomaalida ay yihiin dad ku dheggan qabyaaladda waxay ku baaqday in iyadoo la xoojinayo maamulada gobollada haddana la isu soo dhoweeyo dowladda iyo maamulada ka jira gobollada
tusaale ahaan somalilan oo waqooyiga ah ayaa iyadu maamul samaysatay oo iska fogaysay dhibaatooyinka meelaha kale ka jira puntland oo iyadana deriska ah ayaa madax bannaani sare ku dhaqanto iyadoo horey loo soconayo hogaamiyaasha waa inay xoojiyaan maamulladan haddana ay ka shaqeeyaan isku soo dhowaynta iyaga iyo dowladda kana shaqeeyaan xalinta xurgufaha u dhexeeyo waxaa tana lagu gaari karaa doorashooyin wadahadal iyo in la raaco sharciga dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom ayaa dagaal culus kula jira al-shabaab oo magaalooyin badan ee soomaaliya gacanta ku hayo balse horumarkan dhinaca diblomaasiyadda ayaa ah tallaabo weyn oo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay u baahnayd warbixintaasuna waxaa diyaariyey wariyaheena maxamuud ibraahim cali isaga ayaana soo jeedinayey